bismillaahi raxmaani raxiim kusoo dhowaada qodobada warkacow oo ku wada oo ku doorkoran waxaa ka mid ah wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta hirshabeelle oo daafuray aqoon isweydaarsi ku saabsan doorka hogaamineed ee culammada iyo isfahamka islaamka madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo gaaray magaalada adis ababa ra-isul wasaaraha soomaaliya xamse cabdibarre oo xafiiskiisa ku qaabilay danjiraha dowladda qatar magaalada beedhabo oo laga furay shir loogu hadlayo tayeenta adeegyada caafimaad ee dalka warka caalamkana waxa aad ku dhegeysan doontaan doon ku qalabantay xeebaha libiya oo ay tobanaan ruux ay ku geeriyoodeen
soo gudbinta warkan waxaa suurtagelisay warshadda sifaysa biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid a labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo bar waxaana lagaa siinayaa qiimo aada u jaban
intaasi waxay ahaayeen qodobada warka caawa kuwada ugu dorkaroon markana waxaad kusoo dhawaataan warkii faahfaahsan wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta hirshabeelle ayaa daahfurtay aqoon isweydaarsi ku saabsan doorka hogaamineed ee culimada iyo isfahamka islaamka alika ayaa inoo faahfaahinaya wasaaradda awqaafta ee arrimaha diinta hirshabeelle ayaa magaalada jowhar ka daafurtay aqoon isweydaarsi laba maalmood soco doona oo looga doodayo doorka hogaamineed ee culimmada aqoon isweydaarsigan ayaa waxaa ka qaybgelaya qeybaha kala duwan ee bulshada culimaudiinka magaalada jowhar aqoon isweydaarsigan ayaa looga doodi doonaa doorka hogaamineed ee culimmada ugu horreyntii furitaanka aqoon isweydaarsigan ayaa waxaa ka hadlay guddoomiyaha majmac culimmada sheekh cumar shaami iyo sheekh cabdulaahi cola oo ka socday wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta ee hirshabeelle
waxaan u mahad celinayaa ugu horeyn asxaabta nooga timiday magaalada muqdisho khibrad iyo aqoon iyo waayo aragnimo nooga sida magaalada muqdisho aanu doonayno insha allahu tacaala labadaas maalmood aan isla jirno inaan anagana ka faa'iidaysano wixii anagana ugu jirana aan ayaga halkaasi u faa'iidayno waa mar haddii la yidhi aqoon isweydaarsi iyo khibrad isweydaarsi hadday noqotay waxa waaye adigana waxaad haysidaa lagaa dhegaysanayaa wixii markaasi iyaga ay noo wadaan kor uqaadista wacyigelinta iyo hogaaminta bulshadaba ayaa iyagana dhinacooda insha allahu tacaala nala wadaagi doonaan khibradooda waxaan insha allahu tacaala jecelnahay inaan ka faa'iidaysano oo anagana markaasi aan wixii aan anagana la kulannay halkaan aan ku hayno aan u faa'iidayno iyagana si ay iyagana u qaadaan magaalada ay ka yimideen iyo magaalooyinka kale maamul goboleedyada ay tegi doonaanba sidaa darteeda marka walaalayaal waxaan idinka codsanayaa ugu horeyn dhammaan sida halkaani aan ugu wada kulansannahay bulshada qaybaheeda kala duwan hadday yihiin waayeelo odayaal dhaqameedyo ah hadday yihiin culamaa udiin oo dhallinyaro iyo dhexdhexaad iyo da'ba isugu jira hadday yihiin haweenka waxaan rabaa insha allahu tacaala majliskan sida ka muuqato inaan markaasi u istaagno inaan isaga kashano oon gacan iyo garab iska siino sidii aan diinteyna islaamka oo saxan ummaddeena sidaan ugu wari lahayn taas inaan garab iyo gaashaan isugu noqono diyaar ma unahay diinteyna inaan qaadno iskagana kaashano qofka wax yaqaano qofka wax aqoonin inuu baro qofka wax yaqaano waxa ka maqan inuu sii raadiyo ila wa fawqa kulli dii cilmin caliim qof kasta oo cilmi leh qof baa kasii cilmi badan marka insha allahu tacaala iskaashigaas ayaa meeshaan isugu nimiday waxaana rabnaa inaysan ku ekaanin seminaarka iyo labada beri aan halkaan isu joognaynu ekaanine reer jowharaan nahay qaybaheeda kala duwan bulshada maanta wixii ka dambeeyo isku duubniya isku ognahay soo maaha iskaashiya isku ognahay soo maaha isgarabsiina isku ognahay soo maaha wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
aqoontii martidii inoo timid waxay ay keeneen iyo annaga waxaa nugu jiro naga guuxaayo aan waxaan rabnaa inaan isweydaarsano marka waxaa la rabaa qof kasta oo ka mid ah maanta miitinkan dadka ka qayb qaadanayo ama kasoo qayb galay in ay ka qayb qaataan waxyaabaha ilan fikirkaaga waxaa u tahay xor inaad sheegto oo sida saxda ah aad soo tarxiso marka waxaa la rabaa qof kasta oo kasoo qayb galay inuu ka qayb qaato miitinkankana wuxuu qaadayna uu bulshadii la noqdo deedna gaarsiiyo xaqa idan annagu waxaan ka hadlaynaa ilaahaa yidhi nebigiisa maxamedaa yidhi calayhi salaatu wasalaam intaasaan ka hadlaynaa oo wasaaradda magaceeda waa taqaaniin wasaaraddii diinta waa wasaaradiini wasiir ku-xigeenka waqaafta iyo arrimaha diinta hirshabelle maxamed cumar libi ayaa si rasmi ah u furay aqoon isweydaarsigan
oo wakiil ah dhammaan waxaa idinku salaami salaanta islaamka qof kastana mansabka iyo maqaamka uu ku fadhiya ayaan ku salaamay salaan kadib aad iyo aad ayaan ugu faraxsannahay aad iyo aad ayaan u hambalyaynayaa aad iyo aad ayaan u soo dhowaynayaa xiriirka ka dhaxeeyo dowladda federaalka khaasatan wasaaradda awqaafta iyo arrimaha islaamka iyo wasaaradda awqaafta dowladda hirshabeelle wada shaqaynta wanaagsan oo ka dhaxayso ayaa aad iyo aad u soo dhowaynayaa anigoo ah wasiirka wasiir ku-xigeenka awqaafta arrimaha diinta dowladda hirshabeelle oo maanta ka naab ee wasiirka wasaaradda awqaafka dowladda hirshabeelle halkan maanta oo bulshada dowladda hirshabeelle ee soo xaadirtay inay ka faa'iidaystaan seminaar wax loo yidhaaho ama dawro ama aqoon isweegaarsi ee maanta ay bixinayso martida ka socoto wasaaradda awqaafta arrimaha islaamka federaalka soomaaliya inay ugu faa'iidayso khaasatan arrimaha diinta ee ku saabsan wanaagga macriifka dhammaan waxyaabaha inuu ilaahay raalli ka yahay inay ugu faa'iidaystaan markay ka faa'iidaystaan kadibna dadka ay u faa'iidays ay u faa'iideeyaan waayo waxaa qalbi u sugnaaday ama waana u sugnaaday qofkii qalbigiisa xaadirkaa qofkii markaas oo oo goobjoog u ah iyo qofkii maqla intaas ayaa loo baahan yahay ina goobjoog ahaatid oo wax alla wixii markaas meeshaan cashirada laga bixin doono aad dhegaysatid iyo inaad maqashid oo dhagaxad u raaricisid qalbigana aad ku qaadatid kadibna markaas wax alla wixii meeshaan ka barto oo cashir ah marka intaas ayaanu kusoo gabagabayna wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu maanta laga bilaabana wuu noo furyahan seminaarka insha allah madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa gaaray magaalada addis ababa ee caasimada dalka etoobiya wuxuuna halkaasi kulan la qaatay ra-isul wasaaraha dalkaasi mudane abi axmed mudane xasan sheekh iyo ra-isul wasaaraha ayaa ka wada hadlay arrimo dhowr ah madaxweyne xasan sheekh ra-isul wasaaraha etoobiya ayaa ka wada hadlay xoojinta xiriirka labageesoodka ah ee ka dhexeeya labada dal iyadoo la dhiirigelinayo iskaashiga horumarineed ee ku salaysan daris wanaagga iyo is-ixtiraamka si waafaqsan danaha wadajirka ah ee labada dal madax banaanida iyo midnimada dal kasta madaxweyneha ayaa soo bandhigay muhiimadda ay leedahay xasiloonida gobolka iyo mideynta dadaalada lagu ciribtirayo waxa uuna sheegay in soomaaliya ay ka go-on tahay iskaashiga heer gobol ee ku aadan nabadda daris wanaagga iyo adkeynta xasiloonida dalka ra-isul wasaaraha xukuumadda soomaaliya xamse cabdi barre ayaa xafiiskiisa ku qaabilay danjiraha dowladda qatar u fidhay soomaaliya doctor cabdullaahi bin suleymaan al niyuumi iyadoo kulanka loogu hadlay xoojinta xiriirka taariikhiga ah iyo iskaashiga istaraatiijiyadeed ee ka dhexeeya labada dal ee walaalaha ah gaar ahaan dhinacyada siyaasadda dhaqaalaha iyo horumarinta ra-isul wasaaraha ayaa xusay sida soomaaliya ay mar kasta u garab taagan tahay dowladda iyo shacabka qatar isagoo oo ku ammaanay kaalinta muuqata ee ay qatar ka qaataan taageerada joogtada ee ay siiyaan dalka soomaaliya magaalada beedhawa ayaa laga furay shir loogu hadlayo taayeenta adeegyada caafimaadka dalka siraaji isaaq ayaa beedhawa kasoo diray shirkan maanta ka furmay magaalada baydhabo ee xarunta kumeelgaarka maamulka koonfur galbeed muddada maalmaha uu socon doono waxaa si aada looga doodi doonaa xoojinta wada shaqaynta hay-adaha ka shaqeeya arrimaha caafimaadka waxaa sidoo kale looga hadli doonaa guulihii la gaaray sanadadii lasoo dhaafay caqabadaha jira iyo sida looga gudbi karo iyo qorshayaasha mustaqbalka sanadada soo socda iyo waxyaabaha u horseedi kara oo inta badan ay soo bandhigi doonaan ka qaybgalayaasha shirka shirka furitaankiisa waxaa kasoo qaybgalay wasiirka wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka soomaaliyeed ee koonfur galbeed agaasimaha guud ee wasaaradda wakiilo ka kala socda wasaaradda caafimaadka dowladda federaalk soomaaliya gobolka banaadir iyo maamul goboleedyada dalka iyo inta badan hay-adaha ka shaqeeya arrimaha caafimaadka ugu horeyn shirka furitaankiisa waxaa ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka koonfur galbeed doctor ibraahim aadan cali doctor somow oo soo dhoweeyey martada ka qaybgalaysa shirka shacabka shaldun oo ku dareera wasaaradda caafimaadka gabasha shaldun heer federaal shaqaalaha iyo agaasimayaasha rafsale ee wasaaradda caafimaadka dowlad koonfur galbeed hay-ado sharafta leh oo baatnarada le-e wasaaradda caafimaadka iyo dhammaan baxda caafimaadka oo ku qeybgaleen kulankan oo qiimaha badan oo lagu arasdow si oo lagu ogaado xaaladoogii litibirooda ka dambeyti dhinaca caafimaadka nafaqada iyo wooshka ee wasaaradda caafimaadka marka araggeeda qeyb badan waaye maadaama dadkii oo galanta kala jaray sideedaas qeybood oo umatalka edeygay iyo geeka fadhiyaan wasiirka wasaaradda caafimaadka koonfur galbeed soomaaliya mudane siciid axmed cali oo furitaanka shirka ka hadlay si toosana u furay ayaa dhammaan ka qaybgalayaasha shirka kula dardaarmay inay si fiican ay ugu doodaan sidii bulshada soomaaliyeed loo gaarsiin lahaa adeeg caafimaad oo tayo leh dhammaanteen waxaan halkan aan iskugu imaanay oo wakti aan usoo bixin oo xaafadaha iyo guryaheeni iyo shaqooyinkeediiba aan ugu soo tagnay waxay tahay inaan ka arinsano xaaladda caafimaad guud ahaan dalkeena si gaar ahaan xaaladda caafimaad ee dowladdeena koonfur galbeed sidaan wada ognahay magacyada dhammaanteen maanta aan wada sheeganayn ee dawliga ah wasaaradda caafimaadka federaalka iyo wasaaradda caafimaadka ee dowladaha xubnaha dowladda federaalka waxa mandatekeena uu yahay ee lainoo dhaariyey ee aan magacaasi mansabkaas aan u sidano si lamid ah saaxiibadana taageera oo bartinareska ah kuwa maxay ahto caalamiga iyo kuwa dhaladka ahba inteena waxaan isu kaashanayno ee aan juhdiga iyo dadaalka oo laba geesoodka ama saddex geesoodka ah aan u bixinayna waxay tahay in bulshadeena soomaaliyeed aan ka difaacno islamarkaana ay helaan daryeel iyo ka difaacid iyo ka hortag maxay ato cuduradii dadka dhibaatada u geysan lahaa halka aad naga dhegeysanaysaanna waa ariyadii usheer markana warka caalamka maamulka libiya ayaa sheegay in ugu yaraan lixdan iyo kow meyta muhaajiriin laga soo saaray labadii toddobaad ee lasoo dhaafay xeebaha galbeed ee libiya galbeedka ah caasimada triboli xarunta gargaarka deg dega ah ee daawada iyo xarunta taageerada oo ah hay-ad dowladeed oo hoos timaada wasaaradda caafimaadka ayaa sheegtay in haraaga meedadka laga helay deegaanada ku fidsan suwaara ilaa raas ijir oo u dhow xuduudda tunisiya warbixin ay soo saartay sabtidii xarunta waxa ay ku sheegtay haraaga saddex meyd laga helay maliitha iyo laba ito laga helay suwaara oo dhammaantood ay ahaayeen muhaajiriin wakaalada wararka reuters ayaa ku warantay in soddon iyo afar kale oo meyd ah laga helay suwaara abuukamsha iyo madaah oo sidoo kale laga soo xiganaya xaruntaasi akhyaartaan dhegeysanaysaa war wixii dalka iyo dibida caawinis uga gaaro waa aniga inta cidduu wararkayga seeganay waxa diibba ugu daalacan qaran bartaan facebook kulan harday ujeero anigu cabdiqaadir maxamed imaan sidaas iyo nabadgelyo